balaayiinta dad ee ku nool wadamada horumar iyo han haddaha kuraayan iyo weliba maalin walbiyo ku faa'iidaysadayna aan adeegsadowka noocyada duurjoogta sida raashinka tamarta agabka iyo daawooyinka duurjoogta soomaaliyeed weliba iyo ku mid ayna hanshoonka qanisan oo shaljaadka ah iyo noocyo badan leh taasi oo la xiriirta juqraafiga soomaaliya sida cimilada deegaanka iyo jawiga intaas weliba dheer dalka soomaaliya weliba wasahooyin ayaa tiro badan oo shimbire ah oo shalnooc ah aanasooyo ka dhaqayin xeebaha iyo buuraha sida laka sheegay tirakoob caalamiga soomaaliya welibaa ku noola ilaa todoba boqol labaatan iyo todoba nooc oo shimbire iyo walku badan boqol iyo toddobaatan iyo todoba nooc oo xayawaan naaslee ah iyo xaaska iyo caanka ah koonfurta soomaaliya sanadii lamada kun iyo liti weliba usamuuji iyo tirkoob laka ogaaday dalka soomaaliya intuus ah iyo kaankayaxas ka badan qaaradda afrika guud ahaan dalka soomaaliya welibaa laku helaya noocyo badan oo dhire sida dhirta qudaarta dhirta miro noocyo badan oo kale intaas weliba dheer inta dalka soomaaliya laku helo noocyo badan oo xaywaan iyo xoolo niska jiran nasiib darase dagaalkii sokeeye weliba uusan khasaaro weyn injeysidaya nolola duuroogta soomaaliya weliba dhimiday tiro badan oo xayawaano iyo dhirleh welina si qalade lan isticmaalaya kheyraadka duuroogta dalka welina tiro badan oo xayawaan ee iyo kabaxsadana deegaana ku baxsan dalka cabdirashiid isaaq xasan agaasimaha waxda duurjoogta iyo keymaha wasaaradda bay-ada iyo duurjoogta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo weliba usohridii warlaadin ku waramay muhiimadda maalintan yeelata iyo ka wasaarad ahaan qorshayaalka anka degsan sidii lan ilaaliyi lahay duurjoogta haduroogta islamarkaana dib lahanka naga lahay deegaanada koonfur galbeed duurjoogta kumagun anoo ka hadlo afka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta khaasatan xafiiska waaxda duurjoogta maalmo maalmo hatow mening ay tahay maalin weyn oo runtii un xusnana diyaarin ana sanad walbana xusana sidaad ogdaas soomaali may ku dhiyayihiin dagaalo sokeeya ku dhiri duurjoogtii soomaaliya may ba sharoortay wadama qaar kenya ilaa iyo wadamo dariska ayaan sharooreen hadda wali jareha wasaaradda deegaanka isbedelka cimilada federaalka may xasaartay borosilka ilaaliyo deegaanka hadda sidaad ogsanta waliyaaleha baarlamaanka ayaala akrintii koowaad ilaa iyo akrintii lamaada mari marka akrintii saddexaad iyo ansixintii oo madaxweynaha iyo yardhimo insha allah ka maalin ahaan sanadkun halku dhig la qaadahay oo nagdabaaldigahay weli ay ahaan partnership conservation wildlife oo afka qalaad lika ero hoob oo af somaliland fasirona iskaashatada ilaalinta duurjoogta yaa sanadkun halku dhig wiin ah yaa nagadii oo la qaadahay may ku dareemas halku dhigkun way ku dareemas oo sanadkun la qaadahay waana la qaaday cabdiraxmaan abuukar axmed oo ah guddoomiyaha dhireenta ururka dedo iyo weliba usuna radio arlaadin ku waramay ka urur ahaan doorka iyo ku qaadahayaan sidii bulshada iyo kaga wacyigeli lahayeen ilaalinta deegaanka iyo sidoo kale ilaalinta duurjoogta maadaama duurjoogta iyo kuruugayaan deegaan faylan oo cagaaran iyo ku noolada koran wallaahi duurjoogta haddii uun ka urur ahaan horta un badan xusaana waana dadka oo noo ka firfircoon oo howlasho eh iyo ka dhiirageliyaana maadaama oo una ka shaqeeyaan arrimo deegaanka laakiin ka raa-i ahaan oo kulisayaarkii una ku dhiibana yacni dareemo korna tusaalahaan hadda badanaa sagaarada oo kulisay waxay wali ku midataa xayawaanada oo duurjoogta ku midataa waana wali dareemo korna faa-iidooyinka oo micnaha iyada lato kulisay dareemo korna marka haddii marka la ilaalay oo melaraay duurjoogta haddii micnaha oo la ilaalil ama laka dadaala dhareynta deegaanada haddii laka dadaala wali sii tarmay ama sii badaday nafaqooyinka oo lagu helo melaraay duurjoogtada oo ka dhaqan melaraay ee soomaali waana wali eed muhiimi ah faylaha in la hela xarumooyin oo laka xanaanay kor waana laaka booqoda kor in la suubiyo oo ku saabsan melaraay duurjoogta saytay sanad walba qobadaana laakiin yacni soomaalida meelahaas gacan meelere wada jiri wal ku gooyeen haleere micnaha wali ilaa hadda gaabiska jareeha dadoo meleraayi gundino inio meleraayi qoodan barnaamijkaasaytii oo ku saabsan duurduugsayti waana hadhawaayan ka urur ahaan mar welibana maybo dadka oo meleraayi armo ku shugulena waliba tale iyo tusaale oo dhinkii kaana ku idegna